Tababarkan ayaa ku qayb galanaya qaar ka mid ah hanraabta ka shaqeeyaasha wasaaradaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, ciidanka xoogga dalka, haan asluubta iyo shaqaalaha maamulka gobolka Baayo ee kan degmada Baydhabo. Kaalintii oo ku leeyihiin ilaalinta xuquuqda dadka bogtaale kaasi oo la baro doono sidii la ilaaliyi lahaye xuquuqda dadka bogtaale ee ka dhaqan magaalada Baydhabo. Welina tababarka ayaa qaban qaabinaya wasaaradda hanraabta iyo xuquuqul insaanka ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Qaar ka mid ah ku qaybgalayaalka tababarka ayaa waliba ku hadaleena muhiimadda uu tababarkan leeyahay iyo sida yeeta in la dhowra xuquuqda dadka bogtaale iyo guud ahaan bulshada intii kaleedba.
banaankan muqoo ilaahayna ma abuuro meelaha ku bilaawda qof kasta oo bini'aadan waxba kiila inta shayada ilaalid xaquuqa leeyahay xaquuqan gaare intas walbarad intas bulshada la dhaqmo intas nabad noolad intas xoriynimo isku noolad intaasaa ka koobeedeeda mahadsantin
qofka intii aada sin akhlaaqyan inabadeyn ilaalad xuquuqdis xagga marbahooba iyo sheegadada si nidaameedan isku dheerto mise qofka walaalka xadgudub adan ka samayn xitaa hadal hun adan erna bulshada meelba ku haad ada kala kulanta hadalsan ada kala hadalo intaasba xuquuqdiska ilaaliya sitan kale markala dhaladaaw cunug lahabarbaaryaw iskool hadeerow dugsi hadeerow xaquuqdiseeda ilaalido meel usmaraawada ilaalido dhaqansheeda ilaalido adduunyadus ha kabeeridi waalila kalakaldhaqmaawada ka ilaalido jidka saxan oo waalidiinta si nidaamsananka ilaaliyan ha ka tarbiyeeyan kaase xaquuqdeed markii iswiinaad iskoolka dhikidaaw mise dugsiga dhikidaaw ha ka barbaarido waalidkaas ha ka barbaari kaase isuuna bariyey isuna qofkaas adina waalidkaigaas ha ka baray walxun ima ha ka barnay adina qofkan kala dhagantoyre qofkaas iyo qofkaas xaquuqdii oo iska ilaaliyan saasa qofkaasi xaquuqdiska ilaalsamaas casma maxamed isxaaqa madaga qorsheynta wasaaradda hanraabta iyo xuquuqul insaanka koonfur galbeed soomaaliya ayaa iyana si kooban sharaxaad aan ku biidi muhiimada wasaaradda iyo qabatay tababarkan iyo weli eeto in la baro doono ku qiibgalayaalka raxmatullaahi tacaala wabarakaatu meyntaha ku dhawaayay ciidamada meeleraay xooga dalka soomaaliyeed qaybta lixdamaad sidoo kale meha dhawaayay ciidamada usluubta shaqaalayaal ku shaqeeyayaan gobolka baay iyo degmada baydhabo dhammaan dhawaadaas inlaha insha allah shirka-ana walu ahaan in bilaawda doono mudada maalmood mudada maalmaha ayaa insha allah isla roogi doono may ku saabsanyihiin trainingkanana human rightska xuquuqa aadanaha si gaar may meel eraayi diiraddan saarana insha allah xuquuqa oo leeyin dadka barakacyaashae maadaama uuna ogno magaalada baydhabo inta ka badan yihiin dadka barakacyaashae oo sababo kala duwan ee baydhabo inkooyen dadka qaar abaaro inkooyen dadka qaar deegaanada iyo colaado iyo dhibaatooyin badan ku jareen insha allah xuquuqdiioo leeyiin may dowlada diiradda ay ku saaran iyo ciidankasi in la dhaqamo lahay iyo gobolka iyo degmada waajibaadka ku saaran insha allah focus ka saara doona siinmahadnaga insha allah shirkun meel eraayina sidaninka furiyi ha dhawaada dhammaantiin